duqa magaalada beledweynenada Artabaax maalin iyo mid ka mid ah maamulka shirkadda dhismaha adeegsan ayaa kala saxiixday dhismaha waddo ka bilaabata agagaarka saldhigga booliiska islamarkaana aada dhanka ah buundaweyn kuna eg argada sheekh xasan barsane gudoomiye ku-xigeenka maaliyadda iyo siyaasadda gobolka hiiraan xasan ibraahim cabdulle gudoomiye ku-xigeenka howlaha guud ee maamulka gobolka hiiraan cabdi xuuf iyo xogayaha dowladda hoose ee magaalada beledweyne yaxya cabdiraxmaan macalin xuseen ayaa goobjoog ka ahaa saxiixa dhismaha wadadan duqa magaalada beledweyne nadar tabaax maalin ayaa sheegtay in mashaariic kala duwan ay dhowaan ka bilaaban doonaan magaalada beledweyne kuwaasi oo ay ku jiraan dhismaha jidad iyo buundooyin maanta joogno xafiiska dowladda hoose ee magaalada beledweyne oo aan saxiixayo mashruucii saddexaad ama kilo kambanigii saddexaad oo maanta ku guuleystay inuu beledweyne wax ka qabto guud ahaan kilomitirka magaalada beledweyne bishan gudaheeda aan dhammaystira howsheeda waa sagaal kilomitir waxaa ku kala guuleystay saddex kambani kii saddexaad ayaa maanta saxiixay kambaniyaashaasoo kale ah buruuj istaahil iyo adeegsan oo aan maanta howshooda dhameeyay waxaa ilaahay maadiisa shaqooyin fara badan oo lasoo qabtay guusheedii inay maanta taagan tahay aadan ugu faraxsanahay waa howl waqti badan lasoo geliyey cid kasta oo ka qeyb qaadatay ciddii lacagta bixisay madaxda ugu sareysa dowlad goboleedka hirshabeelle maamulka gobolka iyo kamaayar ahaan dhammaanteen anigoo maanta intaba wakiilo ah waxaan aada ugu faraxsanahay mar labaad iyo mar saddexaad inaan hal mowqif ka leenahay inay beledweyne horu marto in beledweyne jidadkeeda la dhiso in beledweyne wiiji cusub ay yeelato labada kun labaatan iyo shanta mashruucuna uu ka yahay labada kun labaatan iyo lixda bisha labayo tobnaad waxaana jecelnahay mashaariicdaas oo maaragta total ahaan ka kooban sideed jid oo afar labaatan kilomitir ah iyo laba buundo cusub iyo buundo dayactir ah dhammaanteen intaasoo dhan waxaan rabnaa inaan ku qabano waqtigaas kooban hadduu ilaahay qadaro aada iyo aad mashruucan nagaad oo aan isleeyahay isteedyada kaloo dhan facebookkii ay ka qeyb qaateen ama ka faa'iideysteen annaga laakiin galmudug iyo hirshabeelle waxay ka faa'iideysatay kiisii labaad mashruuca face twogiisii waxaan rabnaa inaan intaas iyo in ka badan laga qabto inkastoo world bank mashaariic kale ooy qabatay magaaladan beledweyne ay jiraan oo maaragta m c ajele oo jidad leh waxyaabo badan leh laakiin kan wuxuu aad iyo aad maaragta u quseeyaa dadka shacabka ah oo magaalada degan xaafadaha gudoomiyaasha xaafadaha iyo tiimanka guddiyada ka dhisan magaalada beledweyne ayagaa doortay in magaalada jidad loo dhiso buundooyin loo dhiso waa dalab ka yimid shacabka annaguna waxaan diyaaru nahay inaan suurto gelino ka mid noqoshada jidadkaas in maaragtay jidadkaas ay qabsoomaan dhallinyarada haweenka odayaasha dhaqanka aqoon-yahanada ardayda jaamacadaha ama ardayda iskuulaadka amniga tiimka noo qaamilisan dhammaanteen waa wax aan wada leenahay waa waxaan shirka ku nahay waa wax quruxdeena iyo dadnimadeena iyo deegaankeena danu ah waxaan ka codsanayaa siyaasiyiinta tiimka amniga xaafadaha dadka maaragtay xataa joogo oo gurijoogta ah tiimka maamulka ka mid ah dhammaan inaan u wada istaagno niyu beledweyne inay dhacdo taasoo aan isleeyahay mar haddii sideed jid iyo saddex buundo la suurtogeliyo wax badan inay iska bedeli doonto waa iga codsi in laygu garab siiyo maadaama aan maaragta aniga naftigeygu cid kasta oo wax qabanaysa garab siiyo ay kamid tahay sportska waxaan anigana codsanayaa maanta oo aan cod dheer ku leeyahay waxaan u baahanahay garabka dadka degan reer beledweyne si niyu beledweyne ee u timaado waana mahadsantiis magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan ayaa waxaa ka socda mashaariic horumarneed kuwaasi oo qeyb ka qaadan doono bilicda